bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wacano wanaagsan si kasta oo maqalkeennu idiin soo gaarayo kusoo dhowaada warka habeennimo ee raadyaha galgaduud qodobada fiidnimadan warkeenna haddii allaha awoodda lagu ogolaado aad maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo daah furay kulanka wadatashyada siyaasadda loo dhan yahay ee dalka taliyaha ciidanka booliska oo tababar u furay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya moolal iyo hoteello caan ah oo ka mid noqonaya goobaha u amray in la baabi'iyo duqa magaalada muqdisho maxkamadda ciidanka qalabka sida oo xukun ku riday sarkaal isku dayey dil taliyihiisa ka sarreeyey maamulka somalilan oo shaaciyey waxaa hortaagan wadahadallada soomaaliya iyo maamulka somalilan u dhexeeyey dowladda federaaliga ee soomaaliya oo ka hor tagtay hubka u soo dega ururka al-shabaab iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo soo saaray amar muqdisho looga mamnuucayo daajinta xoolaha nool qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad warkeenna fiidnimadan dhegaystayaal ku maqli doontaan haddii allahawoodda loo ogolaado dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan taaradu waxay ku beegan tahay afarta bisha toddobaad sannadda laba kun siddeed iyo toban kusoo dhowaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa daafuray kulanka wadatashiga qorshaha wadaagga guddiga wadaxaajoodka iyo hay-adaha shaqaalaha ee siyaasadda loo dhan yahay oo maantay ka daafuray magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay shirkan inuu muhiimad gaar ah uu leeyahay ummadda soomaaliyeed lagana doonayo ka qayb qaadashada in ee la yimaado waxqabad ee muujinaya ama natiijo dhala waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre shirkani inuu ka duwan yahay shirarkii horay ay iskugu imaan jireen maadaama uu sheegay inuu yahay mid hanaanka horumarka la saarayo wax wada qabsi
inuu ka fikiro meeshan uu fadhiyo macnaha ay xambaarsan tahay meesha inaad fadhido waxay ka turjumaysaa kow inaad fursad u leedahay dastuurka ummadda soomaaliyeed ay ku dhaqmayso shanta boqoloo soo socota sano inaad qayb ka tahay meesha inaad fadhido waxay macno ka sheegaysaa inaad ka arrinsanaysaan dadka soomaaliyeed sida awoodda iyaga gacantooda loogu soo celin lahaa sida labada kun iyo labaatanka haddii ilaa yidhaahdo waddankuu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah meeshan iyada ah waxaad uga hadlaysaan in la dhammaystiro federaaliinta iyo geedisocodkii federaaliinta meeshan aan fadhidaan macnaheedu waxay tahay haddaan si kooban u idhaahdo waa meeshii looga arrinsanaayo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa marka maalmaha halkan aad isugu imaanaysaan inaan idinka xumaan saacada inaan idinka khasaarin maskax shiil ayaa halkan la isugu yimid su-aalaha waaweyn oo na hortaagan oo ah doorasho noocay ahaan yeelanayna dowlad noocay ahaan yeelanayna awood qaybsi noocay ahaan yeelanayna khayraad qaybsi noocay ahaan yeelanayna hoggaan noocee ah ayaan u rabnaa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed su-aalahaas haddii aan laga jawaabin taariikhdanna waxay weligeed joogaysaa tii aan soo dhaaf waxaan rabaa marka inaad u fikirtaan meeshani inay tahay fursad weyn oon lays dhihin waa shiri la isugu yimid laba ama saddex maalmood waxaa markaa codsanayaa in qof walboo soomaaliyada halkan fadhiya haddaad ka timid gobol ama haddaad magaalada muqdisho joogto haddaad dowlad goboleed mateshid ama haddaad xafiiska madaxweynaha mateshid ama ra-iisul wasaaraha mateshid ama wasaarad mateshid marka ugu dambaysa halkan soomaalinimaad ku fadhidaa
kulanka wadatashiga qorsho wadaagga guddiga wadaxaajoodka iyo hay-adaha ku shaqada leh siyaasadda loo dhan yahay ayaa ka qayb galay dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha ku shaqada leh tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa loogu tala galay inuu u socdo afar maalin uuna soo xirmo shirkani siddeedda bisha julaay sannadda laba kun siddeed iyo toban markana haddaan aadno magaalada muqdisho moolal iyo huteello caan ka ahaa magaalada muqdisho ayaa waxay ka mid noqonayaan ee goobaha u amray duqa magaalada muqdisho in la burburiyo waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahana maxamed axmed qoyar socod
go-aankii shalay ka soo baxay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar yariisow ee ahaa in la baabi'inayo heshiisyadii lagu bixiyey jiddoonooyinka iyo beeraha ku yaala gobolka banaadir ayaa waxa uu saamayn weyn ku yeelan doonaa moolal caana iyo hoteello ku yaala magaalada muqdisho kow hotelka afrigo ku yaala kilomitir fero waa hotel caana waxaana sarkaal ka tirsan waaxda dhulbixinta warbaahinta u sheegay inuu ahaa jiray jirdiin lagu nasto hotelka islamarkaana uu ka mid yahay hoteelada waaweyn ee muqdisho ugu caansan laguna bixiyey lacago malaayiin doolara labo moolka sanca waxaa ka dhisan suuq weyn oo ka kooban guri shan dabaqa makhaayado iyo baakino waxaana sidoo kale isna lagu maalgeliyey malaayiin dollar iyadoona si gaara ay uga faa'iidaysteen ganacsato ku sugan magaalada muqdisho saddex afarta dirjiino oo ka mid ah iskuusyada ugu waaweyn ee ugu caansan muqdisho ayaa waxay ahaayeen dirjiino lagu nasto waxaana dadka ay ku sugi jireen gaadiidka dadweynaha balse hadda waxaa ka dhisan makhaayado waaweyn oo lagu magacaabo qaran iyo kaalin shidaal oo halkaasi ku taalla afar xaafadda afisiyoni waxaa ku yaala dhul danguuda oo ay ka mid yihiin dirjiino laga kareeyey ganacsato goobaha ganacsi oo ku yaalla waxaa ka mid ah kaalamo shidaal oo waaweyn iyo baqaaro lagu xareeyo qalabka dhismaha kuwaasi oo ku yaalla dhabarka dambe ee suuqa beerta ee degmada waaberi dhammaan goobaha ganacsi ee aan ka soo hadalnay waxaa bixiya maamuladii ugu dambeeyey ee dalka soo maray waxaana ganacsatada kiraysatay loola macaamilay siyaabo kala duwan iyadoona ganacsatada qaarkood laga qaaday adduun lacageed sidoo kalena loo sheegay in laga cisho karo haddii dowladdu ay dhulka u baahato kasukuwa marka ka soo baxay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa ay ila muhiima sheegayaan inuu jiro wadahadal u dhexeeya maamulka gobolka banaadir iyo ganacsatada si wax looga bedelo go'aanka maamulka gobolka banaadir gebagabadii waxaa la sugayaa muddada soddonka cishaa ee ku eg amarka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir
aad buu mahadsanyahay kaasi waxau ahaa tafatiraha idaacadda gelgaduud qunyarsood axmed cabdi oo warbixintaasi noo faahfaahinayey dhegaystayaal halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda gelgaduud waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadda sideed sideed f m dhibic shan magaalooyinka gurceel usamareeb matabaan iyo deegaanada ku xeeran sidoo kale waxaad si toos ah nagala socotaan barteenna internetka aan ku leenahay radio galgaduud dot com maamulka somalilan ayaa shaaciyey waxaa hortaagan wadahadallada soomaaliya iyo maamulka somalilan dhowr mar ayaa waxaa dhacay wadahadallo dhex maray wakiillo ka kala socda dowladihii ee ka horreeyey dowladda hadda jirta iyo maamulka somalilan kuwaasi oo aan ka soo bixin wax natiijo ah waxaana sidoo kale dhowaan dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo somalilan ay shaaciyeen in mar kale ay dib u wada hadli doonaan haddaba su-aalaha isweydiinta mudan ayaa waxa ay yihiin waxa hortaagan in mar kale ay dib u bilowdaan wadahadalladaasi waxaana ka jawaabay maamulka somalilan iyaga oo soo bandhigay qodobo hakiyey in la wada hadli waayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda maamulka somalilan liibaan yuusuf ee gaaxnuug ayaa sheegay in mar walba somalilan ay diyaar u tahay in la wada hadlo islamarkaana lagu kala baxo waxyaabaha khilaafka keeni kara waxa uu sheegay in sababaha ugu weyn ee suurtagalka ka dhigi kara ee ka dhigi waaya in wadahadalladaasi ay dib u bilowdaan ay qayb ka tahay xadgudubyada loo geysto oo uu ku sheegay inay tahay in dowladda soomaaliya ay amartay in la joojiyo habka deeqaha caalamku ay siiyaan maamulka somalilan
mabda'iyan somalilan waxay qabtaa arrimaha u yaalla somalilan iyo soomaaliya ama siyaasiyan waxyaalaha ka dhexeeya ee lagu murasan yahay ama qadiyadda goonisuutaagga ha noqoto ama waxyaalaha kale ee ka dhexeeya labada wadan ha noqotee somalilan mar walba mabda'iyan waxay aaminsan tahay in somalilan iyo soomaaliya ay ku kala baxaan wada hadallo muxuu ahaa nabadeed markaa mar walba somalilan mabda'iyan waa u diyaar inay la hadasho soomaaliya adduunka oo dhani og yahay oo soomaaliya o dhani og tahay in marar badan waxyaalihii lagu heshiiyey shirar badan oo la galay oo ay ka mid yihiin kuwii ka dhacay istanbul iyo london jabuuti waxyaalihii lagu heshiiyey inaanay mar naba ixtiraamin madaxda matasha dowladda soomaaliya waxaa ka mid a sababta aanay wadahadalladaasi u soconayn mar walba inay soomaaliya ay dibindaabyo iyo hagardaamo ay ay muxuu ahaayey diyaar ula tahay somalilan walaal waxaa ka mid a oo oo dadka oo dhani markhaati ka yihiin waraaqdii ugu dambeysay ee ay u qoreen muxuu ahaa qaadhaanbixiyayaasha ee ay ku joojinayeen ama ay ku dalbanayeen in la joojiyo barnaamijkii somalilan special arrangementka ahaa ee somalilan deeqbixiyayaashu ama muxuu ahaa donorsku ay ay muxuu ahaa ku caawin jireen horumarkeeda iyo arrimaha bini-aadanimada waxaa ka mid a heshiiskii somalilan iyo soomaaliya ay ka gaadheen muxuu ahaa maamulka hawada iyo sida ay uga baxeen muxuu ahaa soomaaliya waxaa ka mid a daabyada ay ka wadaan gobollada bariga soomaaliya iyo xuduudda somalilan iyo soomaaliya ay leeyihiin aanu ognahay inay dowladda soomaaliya mar walba ay ay ku tala jirto inay qalalaaso ka abuurto gudaha somalilan waxaa ka mid marka laga soo tago hadalka wasiiru ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda maamulka somalilan iyo hadalkii madaxweyne farmaajo ee ahaa in wadahadaladii dib loo soo celin doono weli ma muuqato qorsho ay ku furi karaan ay ku furmi karaan wadahadalladaasi u dhexeeya maamulka somalilan iyo dowladda soomaaliya weli waxaan ku guda jirnaa warka habeennimo idaacadda galguduud markan haddaan aadno magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa soo saaray amara muqdisho looga mamnuucayo daajinta xoolaha nool warbixintaasi waxaa noo faahfaahinaya waryahan magaalada muqdisho axmed cabdi cali
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan idhiiso ayaa maanta soo saaray digniin la xiriirta xoolaha magaalada dhex buuxa warqada kasoo baxda xafiiska duqa magaalada muqdisho ayaa digniin laba toddobaad gudahood ah waxaa lagu siiyey dadka iskale xoolaha nool ee magaalada gudaheeda kusoo dhex daayo sidoo kale warqadda ayaa waxaa lagu sheegay in ciddii u hoggaansami weyda amarkaas islamarkaana xoolahooda ka celin waaya wadooyinka magaalada in ganax lacageed maamulka gobolka banaadir uu dul dhigayo cabdifitaax cumar xalane agaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa warbaahinta u aqriyey warqadda kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir dhammaan bulshada qiimaha leh ee ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka xoolaha sida sharci darrada ah ku soo daaya magaalada muqdisho waxaa lagu wargelinayaa in la mamnuucay xoolaha magaalada dhex jooga laga bilaabo saddexda bishii toddobaad labada kun toddobiyolabada kun siddeed iyo tobanka oo maanta ah haddaba laga bilaabo taariikhda uu amarkan soo baxay waxaa la farayaa dadka xoolahooda magaalada kusoo daaya inay xafitaan xoolahooda waxayna haystaan muddo laba toddobaad ah oo digniin ah ciddii xoolaheeda lagu arko magaalada dhexdeeda labadaas toddobaad kadib waxay mutaysan doontaa ganaax lacageed ciddii xoolahaas ceshan weydo ee la ganaaxo muddo saddex jeer ah waxaa lala socodsiinayaa in lagala wareegi doono xoolaha waayo waxaa jirta xero lee xerada baadiqabadka oo xoolaha lagu xareeyo dowladda hoose waax ayaa jirta ka mas-uula xoolahaas in la xareeyo waayo haddaad xoolihii kusoo daysaan magaalada ood guryihiinii kasoo dirtaan way magaalada yimaadaan mar waa nadaafad darro mar waa bilic xumo marna geedihii iyo beerihii la beeray ayuunbay daaqayaan marka waxaa la rabaa dadku inay xoolahooda ay ay ay xafitaan bay guryahooda ku haystaan caanahooda ka maalaan ku dhaqmaan ay waxa weeye ay ay ayaa loo baahan yahay marka markii lagu ganaaxo mar oo mar kale lagu ganaaxo oo mar kale lagu ganaaxo waxay dowladda hoose xaq u leedahay inay kaala wareegto xoolahaas maadaama aad adigu ceshan karin marka haddaad ceshan weydo waa in lagu celiyo weeyaan waddooyinka magaalada muqdisho ayaa waxaa dhex buuxa xoolo nool kuwaasoo saameyn ku yeesha bilicda magaalada sidoo kalena dhibaatooyin ku haya ganacsatada suuqyada qaar ee magaalada
aad buu mahadsan yahay waryaheena axmed cabdi cali oo warbixintaasi noo faahfaahinayay taliyaha ciidanka booliska soomaaliya ayaa tababar u furay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaaliga soomaaliya warbixintaasi mawliid cali xasan haynoo faahfaahiyo
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guud bashiir cabdi maxamed ameeriko ayaa maanta tababar u furay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliska gaar ahaan ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee traafiko ciidankan ayaa muddada uu tababarkan u socdo oo toban maalmood ah waxay baran doonaan casharo horey ay usoo qaateen oo hadda dib loogu celinayo kuwaasi oo kale ah sharciyada ciidanka traafikada ka hortaga shilalka gaadiidka iyo fududaynta isku socodka gaadiidka kala duwan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guud bashiir cabdi maxamed ameerika oo tobabarkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyey taliska ciidanka amson oo tobabarkan bixinaya isagoo xusay in la kordhin doono tobabarada noocan oo kale ah si kor loogu qaado aqoonta ciidanka booliska soomaaliyeed isbeddelna loogu sameeyo habka shaqo ee ciidanka si kor loogu qaado aqoonta ciidanka booliiska ayaa maanta waxaa tababar u furay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee trafik waxaan kordhin doonaa tababarada kala duwan ee ciidanka ay qaataan taasi oo aan ku doonayno in isbeddel aan ku samayno hab shaqo ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayuu yidhi genaraal bashiir cabdi maxamed ameeriko waxaynu abuuraynaa koox ka tirsan c i d da oo ka hortegaysa laaluusha anti corruption oo noqonaya wax loo dul qaadanaya aana jirin waa zero tolerance haddaba waa idin sheegay marka aada uga taxadira kuwa idinkoosayaan u sheegay innaga waxaa laynoo raba ciidanka booliiska haddaynu sumcad iyo karaamo raadinno jeebka muwaadinku inuu ammaan inaga helaa soo ma raacsanid jeebka qofka muwaadinka ammaan hanaga helaa
codkaasi waxa u dambeeyey warbixintii waryaheena mawliid cali aad buu u mahadsan yahay dowladda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ka hortegayso hubka u soo dega ururka al-shabaab kadib kulan ay muqdisho ku yeesheen wasiirada amniga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in laga hortegayo hubka shabaab iyo daacish ay kala soo degaan xeebaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku hayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga soomaaliya cabdinaasir siciid ayaa waxa uu sheegay in qorshahaasi uu yahay mid meel wanaagsan maraya islamarkaana dowladda ay ka hortegayso hubka al-shabaab ay kala soo degaan xeebaha dalka soomaaliya
ogsoonahay baddeena soomaaliya dayac badan baa ka jira hadday noqon lahayd khayraadkeedii oo ay si kutarafeel ah ay doomo ka socda dowlado shisheeye ay kalluun sharci darra ah ay ga gurtaan dhibaatooyinna ay ku qabaan shacabka soomaaliya meel walba ay joogaan dadka kalluumaysatada ah oona ognahay tabarta shacabka soomaaliya maantay doonyahooda ay kusoo qaataan in markaasi maraakiib ka waaweyn ay dusha ka maraan ama dhibaateeyaan iyo in dhallinyaradeena soomaaliyeed oo aan isleenahay mustaqbalka jiilka cusub ee ummadda soomaaliyeed iyo dalkaba inay tahriibta ku badan tahay iyo inay khatarta badda ay naftooda u hurayaan ay ku badan tahay iyo inaan ka hortagno ururada argixisada ah adeegsiga ay adeegsanayaan badda soomaaliya oo bad iska furan noqotay iyagoo kala soo dego hub gobolada qeybtood kuna dhibaateeya shacabka soomaaliya kuna gumaada
xeebaha dalka soomaaliya ayaa waxaa xilligani ku sugan maraakiib shisheeye kuwaasi oo sheega inay ka hortegayaan kooxaha burcadbadeeda soomaalida ah oo bilihii u dambeeyey sii yaraanayay waxaana maraakiibtaasi dhowr mar cabasho ka keenay kalluumaysatada soomaalida ah ee ka kalluumaysta xeebaha dalka soomaaliya dhegaystayaal waxaa ee inoo dhiman warbixin ku saabsan maxkamadda ciidanka qalabka siga oo xukun ku riday sarkaal isku dayay dil inuu u geysto taliyihiisa balse wakhti ayaa naga dhacay warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdikaaf xasan axmed waxaa igala qayb qaatay quyenrisood axmed cabdi iyo akhyaar kale warkana midla meedan ku kulmi doono dhegaysigana aad ku mahadsantihiin nabadgelyo